sidaa la socotaanba dee waxaa ka dhacay shaqaaqo ayaa ka dhacday meesha la yidhaahdo kalshaale oo shalay oo ay ahayd maalintii ciidka bishii nooca toddobiyo toban waxaa ka dhacay dagaal ay iskaga hor yimaadeen laba beelood oo ah beesha degan deegaanka qoorlugud iyo beesha degan buuhoodle halkaa dagaal baa ka dhacay dalkaa ay isugu yimaadeen dagaalkaa shalayto khasaarihiisii kolley labada dhinac dhinaca soke toddoba qof baa ka dhintay dhaawacuna waa afar qof weeye waa dagaalkii shalay xagga shishe waxaa ka dhintay saddex qof dhaawacuna saddex qof weeye sida warka aanu ku hayno walow aanaan weli dadku ay dee wax waliba iska dhici karaan oo aynaan sugin khasaaraha shalayta dhacay intaasuu ahaa waxaa markii dagaalkaasu shalays wax bilaabmay annagu dowlad ahaan ciidamadii qarankaa la amray inay meeshaa tagaan dhistan fogna waa joogeen ciidanku ciidankii qarankaa meesha gaadhay xalay bay guuro ku tageen odayaal baanu ka dirnay halkan odayaal nabadgelyo u socda odayaashana way tageen ciidankii qarankuna meeshuu tegey saaka markii meesha qorlugud bay xalay hoydeen saaka markii uu qabtay dhinacii kalshaale waxaa jiray in ay halkaa ka dhacday xoogaa nimankii dadkii shalayto meesha isku soo gurmaday oo ka mid ahaa beelihii meesha yimi inay weerar qaadeen iyagoo dabamarteeyey ciidamadii iyo halkaa ciidankii nabadgelyadii ee qarankee tegey dabeedna waxay weerareen meesha la yidhaahdo meegaagle waxaa ka daba tegay ciidankii qaranka meeshiibuu ku gaadhay waa ka soo celiyey dib baa looga soo saaray marka iminka waxay ku sugan yihiin jiidihii xaaladdu ilaa intaanu iminka war hayno halkaasay maraysaa wax khasaaroo maanta dhacina looma sheegin waxaa la sheegayaa kolley kale in dhinaca shishe oo dhulku waa kala jaad oo dhinacna waa dhinaca qorrugud iyo buuhoodle u dhexeeya waddada marta midna waa dhinaca shishe meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo xidhaadhanka iyo coodan leh dhinacaana waxaa la sheegayaa kollay dee reermihii dadka dhulka degan dee waa dhul ballaadhan dhul mar qura gacanta lagu dhigi karo maaha iyagana xaggaa in cidi ka timi oo weliba dhinaca coodan leh ay ciidamo ka yimaadeen oo ay qabteen dhinaca meesha la yidhahdo xeedhanka halkaas wax dhibaato ka dhacay ilaa iminka ma hayno oo nanooma sheegin laakiin way jireen in gurmadadu badnaayeen odayaashii iyo ciidamadii qaranka iyo dhammaan waxgaradkii meesha tegey ilaa maanta waxay ku hawshaysan yihiin sidii ay u qaboojin lahayn arrintaa waxaa shaqaynaya odayaashii iyo waxgaradkii iyo garaadadii iyo suraadiintii ka tirsanaa buuhoodle iyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo suraadiin cuqaashii iyo dhammaan iyaguna jiidda soke ee qorlugud labada dhinacba si weyn weyn bay u shaqaynayaan odayaal kale oo nabadeedna way baxayaan oo laga yaabo gobolka togdheer inay ka baxaan xagga shana waa laga yaabaa inay cidi ka timaado xaaladdu laamka halkaas ay maraysaa waxaan u soo jeedinaynaa oo u sheegaynaa dadweynaha labada dhinacba inay joojiyaan dagaalka inay hakiyaan oo ay xakameeyaan odayaasha iyo waxgaradka iyo cuqaashu beelahooda si aan dhibaato dambe oo dhibaato intaa ugu dhammaato ciidanka qaranka ee tegay meesha ee la geeyey ciidan nabadgelyo u socda weeye ciidankii qaranka ee somalilan weeye ciidan cid ku socda maaha awood iyo amaamiir waxay u haystaan inay ciddiis dhaqaajisaba ay ka joojiyaan tallaabo wixii ayagu ka qaadayaanna ka qaadaan xoog wixii ay u baahdaanna ay awood amar bay u haystaan inay ku joojiyaan ciidamada qaranku ilaa iminka halkaasa arrinku marayaa ilahay naga qaboojiya intaasaanu ilaa iminka horta ognahay
gudoomiye imika dagaal baa ka socdo deegaanka meegagle waad sheegtay waana la wada ogyahay maxaa khasaaraa maxaa dhibaataa goomaysay gaadheen guddida iyo odayaasha aad duca ka dirteen maxadaybay tageen masaakirteen gooma baxeen goobtabay ku sugayiin odayaashii imika waxay ku sugan yihiin jiidda la isku dilay shalay waxay ku sugan yihiin kalshaale waxay joogaan meygaagle waxaa gaadhay way jiraan ciidankaas wax khasaarey meygaagle kama dhicin dhimasho iyo dhawac midna kama dhicin dadku way ka baxeen markii ay maqleen in lagu soo socdo ciidanka qarankan sugin bay iyaguna ka daba tegay dadkii salaadii hore ka baxay xagga soke dabeedna way gaadheen way ka soo celiyeen ilaa iminka xidhirkan la samaynay dagaalkiina halkaa waa la joojiyay ciidankii qaranka gacanta ku haya wax khasaaro ka dhacay iminka noolama sheegin meygaad layaa weeraray
ciidanka qaranku goobaha laysku dilay saakuu gaadhay xali qorlugud buu joogay siaan war ku hayno saakuu gaadhay waanay joogaan waanay ishortaageen waana soo celiyeen ciidankii ka gurmaday dhinacan qorlugud ee gurmadka ku yimi shalay markay dadku maqleen dagaalka dhacay waad ogtahay beelaheen iyo dadkeena miyigu isu gurmadaan gurmadkii dambe yimi buu ahaa kuwaa weerarka qaaday kuwiina gacantaa lagu dhigay wax kasaaraha leemkana looma sheegin gudoomiye goob dagaal weeye ciidamadu way is hor fadhiyaan hadday kalshaale noqoto iyo hadday meega la noqoto goobteebaad u cadinteen in qolada nabadda ama odayaasha tegaya meesha ay gaadhaan ama ay ka dhigtaan gogol nabadoo ay fadhiistaan
horta xaalad dagaal baa socotay ilaa shalay ilaa maanta marka xabad joojin iyo ciidankoo la kala dhex galo ay dhacdaabaa gogosha lagu loo ballamaa ilaa iminka xabad joojintii baa lagu jiraa meesha la tegaya dagaalku ka dhacayna kan shaalay ahayd me- iyo meyga iyo meesha la yidhaahdo, een, een, hagoogane labadiiba odayaashaa jooga labaduba waxay ka shaqaynayaan siday u joojin lahayn ciidanka ciidanna waa la kaxeeyey oo meygaagle iyo meel soo joogta la yidhaahdo way dhaafiyeen odayaashii xagga buuhoodle oo xagga shee buuhood lay jiraan halkaasay ku hor joogaan xagga sokana odayaasha waxaa lagu amray oo ay ku shaqaynayaan inay ciidanka xagga cuqur lagu soo celiyaan ciidankan ee, dagaalamayey ee dadweynahan dee isu soo gurmaday tuulooyinkiiyo ka yimi miyiga halkaas ayana lagula ballamay ciidankuna inay dhex un labada meeloodba gacanta ku hayaan labada dhistaan dhinaca shishe iyo dhinaca sokaba si ay nabadgelyada gacanta ugu hayaan ama amiir wixii ay u baahdaanna way haystaan inay gacan buuxda kaga shaqeeyaan meesha guddoomiye dhinaca buuhooda mar aan la xidhiina wax odayaala iyo wax madax dhaqan ka soo baxay ma jirto xaaladuna waa sidii cid ma kala xidhiidheen yaa sa umalaysan ka soo baxaan waxaanu la xidhiidhnay maamulkayna jooga buuhoodle oo meerku ka mid yahay waxaanu la xidhiidhnay odayaashii joogay si wacan bay u shaqaynayaan iyaguna odayaasha sokeenu xidhiidhinaynay si wada hadli lahaayeen xalay guura ku tegey saa kale telefoonadii baanu siinay si ay u xidhiidhi lahaayeen wada hadalkuna iminka way selaan oo way isu socdaan si wacanna awal waxay u baahnayeen inay labada dhinacba odayaashu wada hadlaan oo isu yimaadaan saldhiguna wuxuu noqonayaa odayaasha iyo wuxuu noqonayaa meesha la yidhaahdo qorlugud xagga soke walow jiida dhexena la joogayo xidhiidhka anagu xagga qorlugud sokaanu la samaynayna odayaasha joogaan xagga shishana way joogaan odayaasha shishana walow aanan dhistankii la isugu iman lahaa oo weli ay socdaan gurmadadii nabadoonka ahaa ee ka tegayey oo ay maanta bixi doonaan beeraha galbeedka burcona ay maanta baxayaan iyagoo doonaya inay nabadgelyada ka qayb galaan oo ay tagaan goobtii iyaguna waxay isugu tegi doonaan kolley xagga buuhoodlay marayaan insha allah waxaanu filaynaa in marka xabadda la joojiyo in lagu ballami doono meel dhexdhexaada ama labada magaalo ee waaweyn meel oo gogosha la dhigi doono lagu hadli doono insha allah guddoomiye ugu dambayntii ma la odhan karaa kaalintii dowladda ay ku lahayd go'aamadii hore fulilaantoodii iyo eh, dib u dhac ka yimi heshiisyadii hore ayaa sababay dagaalkan shalay dhacay khasaare ay dhimashada iyo dhaawaca geystay
maya lama odhan karo qadarka ilaahayna kaysow lama celin karo naf baxaysa ilaahbaa dee ku shaqale waxaynu celin karno maaha go'aamadii la qaatayna wakhtiga bil baa loo dhamay bishii walima dhammaan maalma ka hadhay waana loo diyaargaroobayey meeshana waxaan u arkaa in shaydaan ka adeegay iyo dad waxun doona dhan walba waa jiraan qofka xumi dad wacana way jiraan marka dad xumaan doonaya ayaa dhan walba ka faa'idaystay dowladuna kama gaabin annagaa tagnay anaa gobol ahaan barasaabkiiba tegey odayaashii waxba annagaa wadanay go'aamo afar qodob baanu ku soo heshiinay kuwii baanu ku shaqaynaynay welina wakhtiga may gaadhin iyadaanay gaadhin baa tanu dhacday marka qadarun baan u arkaya walaal wax ka gaabiyo dowladdiina ma jiraan hawshana si wacan baa loo waday ciidamaduna waa soo socdeen dhistankuna wuu kala fogay ciidamadu ay tegayaanoo maalmo iyo habeenay qaadanaysay si wacanna waa loo dadaalay alxamdulilah rabbi alcaalamiin okay aad baad mahadsantihiin.
weydiiye rabshayn teeleg baad ka qabtaa labada dhinac ee colaadda dhex martay in colaaddoodan lagu saabsado
waxaan ka qaba horta rajo wanaagsan baanu ka qabnaa dadka meesha ay wada degan wada is dhalay waa dad wada nool waa dad isku noola dad colaad la dhex dhigi karo maaha waxaan la isku qabtayna waa dhulkaa la qodayo iyo dhiste oo labada dhinacba ay sameeyeen marka waxaan qabaa inay si wacan ku dhammaan doonto sidii dhaqankeenuba ahaan jiray haddaynu nahay dalkan somalilan ama dhaqanka dadka degaankeenu insha allah way dhammaanaysaa qolo waliba waxa wax ka badan baa laga heshiiyaa waxaanan fil- ugu baaqaynaa nabadgelyo in lagu soo dala- dabaalo arrimahoo dhan waanan ku rajaynaynaa inay si wacan ku dhammaan doonto xaaladda la xalili doono insha allahu shacbi iyo dowladna laga qayb qaadanayo diyaarna waxaanuu nahay wax alla wax noogaba dowladda haddaan nagu diyaar baanuu nahay aan la tagno meesha
Thank you.